wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed soomaaliya ee daha furti toddobaadka talaalka kaaseyti oo la qobdo labaati afarta ilaa soddonka bil abriil ee sanad walba munaasabada dahafurku wayba ku qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed ururada ku shaqeeya caafimaadka iyo hay-ado wasaaradda caafimaadka kula shaqeeya dhiniga horumarinta caafimaadka mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee kudawahey faa-iidada talaalka ee waybayo ugmahadnagana hay-ado kula shaqeeya arrimo caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka
marka geerka mayba roognahe world immunization day oo laka hadalahay faa-iidada leta inti la xasuusiyey dadka tilaalka guud ahaantiis tilaalka mayey intii laka sheekayay history ahaan ee waxyaabaha uuna sameeyahayna avalibalka ah oo wadanka guud ahaan soomaalika ah inti leera cudurada lakaka hortago iyo faa-iidooyinkiisu leeyay iyo jallenjiga dadhaysada iyo way of forwardka waa intaasaa guud ahaantiis inti laka hadalo muhiime cici moxenting waa sanas kasta halmara la xuse tilaalka guud ahaantiis taas oo laka wacyigeliyo umba la xasuusiyo qof kasta wal qoro ama qof kasta walan akhriyaan xataa iyo laka xasuusiye
kutalaalfiilay oo bersentajey boqol ama sagaalo isha le-i ku dad badayey dadka indonesia iyo maraykanka iyo dadkan hadda wadamadaasay dadka talaalka hore ku barayo marka un hadda iyadoo talaalkii wadankeena dowladda atale ordanga nin dhasanta talaalkina beeslaan ka helaan
gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo iyo wasaaradda caafimaadka nkumahadnagay sidii uun ku shaqeeyahayeen horumarinta la xiriira caafimaadka bulshada salaan kadib dabcan eedanin farax geliyaas inu qeyb un ku haana maalinta inta baaldago isbuuca talaalka dareemana in badan ini oo liimbaahanyi dadkan in baahanyiin in badan ini ku ogaadan gaar ahaan dumarka marka way in rajeeyaho oo isu socoo doono kambeynkan ini meelo munaasab ah haweenka eedlinku dero oo kale lijeey in badan marka way muhiim ini aabbo iyo hooyo kasta muhiim ini is ogaado tallaalada noocayan oo kale ka dambeyntii agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed soomaaliya doctor cabdirashiid cabdulqaadir iyo ku dawayay munaasabada dahafurka toddobaadka talaalka
maanta munaasabadan munaasabadaha aan qabano wasaaradda caafimaadka ee soo qaban qabaysa ay qayb ka tahay waa munaasabadaha aan qabana midana ugu muhiimsan waxaan ka hadlaynaa sidee mataqaanaa talaalka loo horumarin karaa sidee bulshada loo wacyigelin karaa sidee shaqada socota aan ku ogaan karnaa caqabadaha jira sidee mataqaanaa shaqada aan wadno loo horumarin karaa waa u mahad celinayaa mas-uuliyiinta iga horeysay ee munaasabadda ka hadashay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adaha ajiibay inay kasoo qayb galaan munaasabadan